hit. barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo efemyada geeska afrika
door wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa sabti waana kowda bisha sebtembar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doonaa jacfar kuka iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay marti ku yihiin dhallinyaro adeega dhinaca dalxiiska ka sameeya magaalada muqdisho goobaha sida hadda available-ka noo ah ee aan geyno waxaa ka mida degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kale degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe isla gobolkaas ah degmooyinka sida jowhar iyo balcad iyo afgooye oo runtii aan maaragtay adeegyada aan ku bixino dalxiiska iyo laakiin waxyaabaha aadka iisii saameeyey waxaa kamid ah aan aada ugu farxay markii aan taabtay heestii cawbaarka dheere cadalay ku dhalatee inantii caseed ay miraheeda kamid ahaayeen cawbaarka dheere ninka heesta ku sheegay gabadha uu ku ammaano markaan cawbaarkii gacanteeda kusoo taabtay ayaa iyaduna waxay ihayd farxad gaara oon aada uga mahad celinayo
dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan barnaamijka ku guda jirno waxaan ka midhnaan doonin kaalmii heesaha waxa kugu habboona habboona istaagi adu xaafadii hodaan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxaley habeen ciiday tahay
xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maalintii shalay aqalka koongareska waddanka maraykanka ka hor caddeeyey qorshaha in uu muddo sagaashan maalmood gudahooda ku saxiixi doono heshiis ganacsi oo dhex mara maraykanka iyo mexico kadib wadahadal soo idlaaday wakhti horo shalay ah oo kanada aanay ku jirin heshiiskaasi oo lagu magacaabo nafta islamarkaana aalaaba dhex mara waddamadan waqooyiga amerika wakiilka maraykanka ee dhanka ganacsiga oo lagu magacaabo robert letizer ayaa sheegay shalay toole in wadahadalka u dhexeeya maraykanka iyo kanada dib loo soo celin doono ama ay usoo laaban doonaan arbacada islamarkaana kanada ay weli ka mid ahaan doonto heshiiskan dhinaca ganacsiga ee qaaradan dhex maray iyadoo sidoo kalena madaxweynuhu uu qorsheeyey buu yidhi in uu saxeexo xili dambe oo bisha noofembara dhinaca kalena wadaxajoodka wadanka kanada ee arrimahan wakiilka ugu sarreeya oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi kanada christina freeland oo ah wasiirka arrimaha dibadda ayaa iyaduna sheegtay in ay ku kalsoon yihiin in kanada ay gaari doonto heshiis ay la gaadho waddanka maraykanka kaasi oo u shaqeeya labada dhinacba
dowladda maraykanka ayaa joojisay dhammaan wixii taageero iyo maalgelin ahaa ee ay siinaysay wakaaladda onorwa ee qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka iyo howlgelinta falastiiniyiinta go-aankaasi oo laga cabsi qabo inuu sii xoojiyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhex haloosan hoggaanka falastiin iyo maamulka madaxweyne donald trump afhayeen u hadlay madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas ayaa cambaareeyey go-aanka uu maraykan ku qaatay waxaanu ku tilmaamay mid xadgudub aan geedna loogu soo gaban ku ah shacabka falastiin islamarkaana isu taagaya qaramada midoobay qaraaradeeda afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa bayaan ku sheegtay in howsha hay-adda onorwa iyo dhaqdhaqaaqeeda maaliyadeedba ay noqdeen kuwo ceeboobay oo in la hagaajiyo aanay suurtagal ahayn waxay intaasi ku dartay in sidaa aan dhammaadka lahayn ee ay u sii fidayso bulshada ka faa'iidaysata howsha hay-adda ay noqotay arrinah aan la ogolaan karin inay sii socoto tallaabadan ayaa timid toddobaad kadib markii maamulka trump uu shaaciyey inuu dhimayo laba boqol oo milyan oo dollarka maraykanka ah oo ka mid a qarashka uu maraykanku ku taageero dhaqaalaha falastiin ee howlaha daanta galbeed iyo marinka khaza
door wacana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waxa aad warkaasi ka dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka soo gaarhaya washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad kasta wakhtigan oo kale aad ku dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaana toddobaadkan inoo hayaa inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa toddobaadkan marti inoogu ah dhallinyaro magaalada muqdisho ka hirgeliyey shirkad samaysa adeegyada dalxiiska oo dad u badan dhallinyaro u kaxeeya magaalooyinka ku teedsan xeebaha badweynta indiya ee u dhowdhow gobolka banaadir waxaa martida ka mid ah maxamed axmed taagane maryam cabdulaahi cumar iyo munasar cali salaad akhyaartu waa mahadsantihiin marka hore waxaan jeclahay inaan ku hormaro maxamed axmed taagane maxmed goorma ayay idinku dhalatay inaad samaysaan barnaamijkan dalxiiska
waa mahadsantahay bukhaari runtii shirkadan dalxiiska dalmar waxay runtii hindisaheeda uu bilowday sanadii labada kun iyo lix iyo tobanka ah oo aan maaragtay hindisaheedii aan wakti geliyey maadaama aan dareemay in loo baahan yahay shirkad bixisa adeegyada dalxiiska maadaama aan ku noolnahay caasimad ay ku nool yihiin ku dhawaad saddex milyan oo qof loona baahan yahay in la helo shirkad adeegyada dalxiiska bixisa maadaama dhulkeena iyo dalkeenna guud ahaanba uu yahayba dal ku wanaagsan xagga dalxiiska dal iyo duunyaba waxaan leenahay dal dhul ku wanaagsan dalxiiska xilligaas ayuu nagu dhashay inaan bilowno laakiin si officialia waxaan maaragtay u bilownay sanadan labada kun iyo lix iyo tobanka oo aan shaacinay shirkadana si officiala ayay sanadkan ushaqaysay waxayna aada u shaqaysaa maalmaha ciidaha iyo fasaxyada iyo weliba weekendga oo toddobaadka xiliyada nasashada oo aan runtii aan qaadno dad ku dhowaad boqol qof gaaraya wiig walba aad bayna usoo dhaweeyeen dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer muqdisho ee caasimada ku nool waayahay marka magaalooyinka aad geysaan ma inoo sheegi kartaa oo ilaa imika aad dhalinyaradani iyo guud ahaan dadka maaragta doonaya inay dalxiiska aadaan aad u qaadaan
waa mahadsan tahay bukhaari goobaha sida hadda available-ka noo ah ee aan geyno waxaa ka mid a degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kale degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe isla gobolkaasa degmooyinka sida jowhar iyo balcad iyo afgooye oo runtii aan maaragtay adeegyada aan ku bixino dalxiiska iyo maaragtay waana dabcan waana gooba aan isleenahay maadaama way u baahan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed in maaragtay loo geeyo dalxiis iyagoo wakti ku qaadanaya waxaana u diyaarinay adeegyadii ay u baahnaayeen oo dhan sida hadday ahaan lahayd hotelkii ay ku degi lahaayeen ay ku dukan lahayen salaada ay ku weysaysan lahayen waktiga ay ku qaadan lahayen nasashada ay ku qaadan lahayen sidoo kale waxaan u diyaarinaa sawir qaade oo ay sawi sawiro ka qaado sidoo kale waxaan u diyaarinaa maxaan ku idhahda doomo dalxiisa oo xeebta yaalla oo iyagana ay wakti ku qaataan runtii adeegyadii maaragtay dalxiiskao dhan baan diyaarinay oo aan wakti gelinay juhda gelinay runtiina dadka soomaaliyeed waxay noo soo dhaweeyeen si diiran oo runtii aan isleenahay boqolkiiba boqol dadka aada idiisoo wada dhaweeyeen waayahay maxamed waa mahadsan tahay maryan cabdulaahi cumar ayaa waxay ka mid tahay dhalinyarada ka faa'iideystay barnaamijyadaasi dalxiiska ah maryan goorma ayay kugu dhalatay in aad aado magaalo aadan weligaa tegin oo aad dalxiis ku tagto maxaadna kala kulantay waa mahadsantaha bukhaari waxaan ka arkay baraha bulshada barnaamijkan sida facebook oo kale markaan meesha tegay maasha allah waxaan kala kulmo maamuus qurux badan hotel aada u qiimo badan sidoo kale dhalinyaro meesha nagu soo dhaweysay goobo dalxiis oo qurux badan sida doomana la saaray sawir qaaday qado meesha noogu diyaarsaneed meel aada qurux badan bay ahayd waa garta marka meeshaasi aada sheegtay inay aada u qurux badnayd waa xagee waa magaaladee magaaladaas degmada warshiiq iyo cadale balcad afgooye iyo joar maya weligii hore maan u tegin inta afgooy keeni afgooy waan tegay laakiin inta kale maan tegin meel qurux badan bay ahayd wax xumaan aan kala kulanno ma lahan wanaag iyo dalxiis qurux badan baan kala soo kulannay waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan isna weecdo munasar cali salaad munasar maxaa is leedahay xilligan waa ay keeneen in dhalinyarada ay dalxiis u aadaan magaalooyinka u dhow dhow magaalada muqdisho runtii bukhaari aada u mahadsan tahay marka hore waxaan rabaa inaan bogaadin iyo dhiirigelin aan usoo jeediyo dalxiis dalmar barnaamijka dalxiiska ay diyaariyeen dabcan waa waxyaabaha muhiimada leh ee barnaamijka dalxiis in la sameeyo ay muhiim u noqotay waxaa waaye dadku waa inay soo bartaan marka ugu horeyso deegaanadii gobol gobolada dalka waayo annaga inta badan waxaanu joognaa caasimadii soomaaliya muqdisho Eh, waana la socotaa runtii isbedelo badan inay kasoo dhaceen xilliga anaga dhalanay ilaa iyo hadda Eh, marka waxaan ugu aan muhiim ay u tahay in la helo shirkad dalxiiska ka shaqeysa waxay tahay inaad soo barato dhulkaagii oo aad deegaanadii kale ee dabcan magaalada muqdisho ku hareereysan iyo kuwa ka fogfogba aad soo barato ayay muhiim u tahay marka ugu horeyso waxaad baranaysaa dadka kale deegaanadaas ku noolaa dhaqamadoodii iyo dhaqanadii soomaaliya dabcan dhaqanku inta badan waad ogtahay wuxuu inta badan een, ka imaadaa gobolada dalka uu aada caan ugu yahay dhaqanka soomaaliya annagana muhiim uu nooyahay inaan barno haddii anaa dhalinyarada caasimadda magaalada muqdisho waa gartay waa mahadsan tahay Eh, maxamed axmed taagane maxay tahay sababta xilligan keenaysa in dad badan oo ku sugan magaalada muqdisho ay u dalxiis tagaan eh, magaalooyinka kale ee caasimadda u dhow dhow
Een, waa mahadsan tahay bukaari Een, fikirkan markii ugu horreysay ugu dhashay wuxuu ahaa sanadii labadii kun iyo lix iyo tobankii sidaan horeyba kuugu sheegay Een, wuxuuna igu dhashay xilli een, aan joogay gurigeyga oo muqdisho ku yaalo oo faamiligeyga iyo reerkeena ay maaragtay degan yihiin Een, maalin maalmaha ka mid ba waxaa dhacday in ciyaalku ay yidhaahdeen een, waa ka daalnay inaan beertan inaan tagno goobaha muqdisho ku yaalo oo maaragtay ee, loo tamash la tago waxaan rabnaa meel ka duwan inaan tagno Een, waxay yidhaahdeen balcad hana la geeyo iyo meel kale Een, waxaan dareemay in loo baahan yahay een, eh, in wakti la geliyo in la helo een, shirkad ka shaqeysa arrimaha dalxiiska bixiso adeegyadana dalxiiska een, muhiimka u ah si maaragtay eh, shacabka soomaaliyeed ay uga faa'iidaystaan iyagoo khidmad aada u yar bixinaya soona baranaya dhul kala duwan iyo goobo taariikhi ah oo dalka ka mid a Een, waa tii waa waa tan igu dhalisay marka ugu horreysay inaan maaragtay hindisay shirkaddan runtii dadka soomaaliyeedna aad bay noo soo dhoweeyeen Een, dhilashada ay igu dhalatayna xilligaas ay ahayd wixii ka dambeeyana runtii een, waxaan waqti geliyey sidaan dhidabada ugu aasi lahaa Een, ilaahay subxaanahu watacaala oo aan umahad celilahay marka ugu horeyso Een, oo ii soo rogeliyey inaan maaragtay hirgeliyey shirkaddan iyo dhammaan dadkii iga caawiyey inaan maaragtay een, gaaro hanka iyo iyo meeshaan maanta aan taaganahay ayaa runtii ayaa mudan maaragtay inaan xuso aadaan ugu mahad celinaya dhammaan dadkii ee igu garab siiyey inaan arrintan halkan soo gaarsiiyo Ee, sidaas ayay ku dhalatay fikradda fikradda een, buqaari waa garta marka eh, waxaa jira caqabado dhinaca amniga ah weli dalka gaar ahaan koonfurta marka eh, sidee idii saameeyaan eh, caqabadahaasi dhinaca ammaanka ah Ee, waa mahadsan tahay ee, buqaarish su-aal muhiima ayuu runtiina weydiisa oo inta badanna ayna weydiiyaan customarka iyo dadka aan adeegyada u fulina Een, xagga amniga ah horta runtii een, een, anagu een, waxaan nahay dhalinyaro een, isu tagay oo maaragtay hindisay fikraddan Een, waqti geliyey Een, waa ka madax banaanahay siyaasadaha isdiidan ee dalka ka jira guud ahaan Een, waxaan nahay ee, dhalinyaro waqtigooda iyo maaragtay ka faa'iidaystay maskaxdooda shiilan oo runtii een, wax siyaasad oo la yidhaahdo aan raad ku leenahay midna ma jiraan keliya waxaan waktigeeni aan maara waxaan runtii xooga saarnaa in maaragtay dadka aan kafaalo qaadayno waktigooda iyo inaan maaragtay amnigooda iyo in maaragtay inaysan wax gaarinna waa kasii baaraan degnay oo waxaan sahminay inaysan wax balaayo ah jirin oo dhulku maaragtay caadi loo maro Een, runtii ma jiraan wax target qaasa hadda oo annaga nagu wajahan oo runtii aan isleenahay waad ka baqan kartaan amaba een, hakad ayay gelin kartaa hawshiina Een, runtii annaga een, sidaan dabcan kuu sheegayba oo aan mar labaadna kugu celinayana waa ka madax banaanahay siyaasadaha isdiidan ee dalka amnigana alxamdulilah sida aan ahayn waxaan isleeyahay sidaan ahayn toban sano ka hor iyo shan sano ka hor maanta waa ka roonahay Een, guud ahaan waa ka madax banaanahay een, siyaasadaha isdiidan ee dalka wax raad ah naguma lahan Een, balaayo qaasna ma jirto wixii ilaahay watan ceed celin kartaa ma jirto waa mahadsan tahay Eh, munasar ayaan jeclahay inaan su-aal weydiiye munasar eh, adigu magaalooyinkee ayaad tagtay ilaa imika Eh, waxyaabihii aad kala kulantay haddii aadna la wadaagto magaalooyinka aad ilaa imika soo aragtay xagga quruxda xagga dhinaca xeebaha soo dhoweynta dhaqanka waxyaabahaasoo dhan Eh, bukhaari marka aada umahadsan tahay Eh, waxay ahayd runtii magaalooyinka aan ku tagnay dalxiiska ee ee kambanigani ama shirkadan dabcan ayna geeyeen dalmar magaalooyinkaas waxaa kamid ah magaalo xeebeedka warshiiq ee jasiiradda ah dabcan aadna ugu qurux badan xagga dalxiiska Eh, leh xeeb aada u degan laguna dabaalan karo laakiin waxyaabaha aadka iisii saameeyey waxaa kamid ah waan aada ugu farxay markii aan taabtay een, heestii cawbaarka dheere cadaleed ku dhalatee inantii caseed ay miraheeda kamid ahaayeen cawbaarka dheere ninka heesta ku sheegay gabadha uu ku ammaana markaan cawbaarkii gacanteeda kusoo taabtay ayaa iyaduna waxay ahayd farxad gaar oon aada uga mahad celinayo kambanigan dalxiiska ee aada iyo aada u qiimaha badan runtii waa waxyaabaha taariikhiga aan soo arkay kamid a dhanka soo dhaweynta dadka dabcan magaalooyinkaas degan sida jowhar oo kale een, markaad la kulanto ama aad aragtid ma dareemeysid wax een, ah caadifaad ama waxaan ku idhahdahay inaad meel kala tagta ma dareemaysid runtii waxay kuusoo dhaweynaya inaad gurigaaga joogto ayadoo marka horeba ay shirkadu sii damaanad qaaday ama ay kasii fikirtaba noloshii iyo dabcan meesha aad tegi laheedba haddana dadku si wanaagsan ay kuusoo dhaweynayaan waxayna geynayaan goobo taariikhiya meelihii diinta lagu baran jiray markii diinta ay soo gashay oo kale waxaana la geeyey goobihii ay talyaanigu markay dalka imaanayeen oo kale ay kasoo galeen sida marsada cadalo oo kale runtii waxyaaba aad iyo aad u qiimo badan ay ahayd halkaan inaan kusoo koobi karo maalmo kooba uma malaynaya lakin waan u mahad celinayaa aas-aasayaashii ama fikradii ka dambeysay saaxiibkay taagan aad u mahadsan yahay mar walbana waa rajayn doonaa inaan in badan ku noqnoqon doono deegaankaas kamana daali doono inaan ku dalsayso dalkayga waa ka rajayn doonaa inayna geyi doonaan deegaanada ka fog fog sida gobolada aad u fog oo kale inayna geyi doonaan waa ka rajaynayna ayagana aad waa mahadsan tahay brada maryan cabdulaahi cumar maryan ayaan jeclahay inaan weydiiyo maryan adiguna maxaa khibrad ah oo aad ka soo kororsatay hadday ahaan lahayd dhinaca ee dhaqanka ee dadkii aad la kulantay dhinaca soo dhoweynta ee maxaadna ku qiyaasi kartaa mustaqbalka in guud ahaan dadka soomaalida hadday ahaan lahayn dhalinyaro iyo dad waaweynba in ay sameeyaan isdhexgal ay magaaloba magaalada kale ay booqato gaar ahaan magaalooyinka dalxiiska caanka ku ah
horta meelo badan waan tagnay oo qurux badan dhaqamo kala duwanna waan kusoo bartay dhaqankii hore ee soomaaliya sidii sidii xoolaha loo dhaqoo kaleeto geela ariga looda waxyaabo badan baan kasoo bartay waxyaabo qurux badan baan soo arkay sidoo kale tuubi geedo sidii geedahan cambaha oo kaleeto maan arkin qumbaha oo kaleeto waxyaabo badan baan kasoo bartay marka dhalinyaradana waxaan ku waanin lahaa in ay dalkooda dalxiis ay u tagaan ay soo bartaan inta aniga kasoo bartay inka badanba markaan waxaan jeclahay inaan u weecdo maxamed taagane maxamed ma qorsheynaysaan inaad ballaarisaan barnaamijkan dhinaca dalxiiska gaar ahaan magaalooyinka loo dalxiiska tago ee horey loo dalxiiska tagi jiray sida xeebaha badda cas magaalooyinka kulaala badda cas iyo badweynta indiya iyo magaalooyinka kale ee maaragtay ku wanaagsan xagga dalxiiska waa mahadsantahay bukhaari waxaa inoo qorshaysan hadduu allaha awoodda la inoo sahay inaan ballaarino barnaamijkan dalxiiska oo dabcan shirkadaydu ay maaragtay ay maaragtay bixiso insha allahu tacaala waxaa inoo qorshaysana inaan guud ahaan dhulka soomaalida ee goob walba oo dalxiiska ku wanaagsan inaan maaragtay an ufududeyno bulshada iyo shacabka soomaaliyeedba inay tagaan annagoo ka saacidi doono maaragtay sidii ay utegi lahaayeen iyo waktigii ay ku qaadan lahaayeen iyo annagoo intaba xooga saari doono insha allahu tacaala waxaa inoo qorshaysan hadduu allaha awooda la idmo wadankana nabad inoogaga dhigo ilaahay inaan gaarno goobaha soomaaliya dalxiiska caanka ku ahaan jira sida labada shabeelle jubbooyinka bay iyo bakool ilaa iyo waqooyiga sare ilaa iyo maxaan ku rahdaa waqooyi galbeed waqooyi waqooyi galbeed iyo waqooyi bariba intaba waa noo qorshaysan tahay boosaaso iyo caluula iyo maxaan ku rahdaa berbere ilaa iyo saylac ilaa iyo lughayo dhulkaasoo dhan waa inoo qorshaysan inaan soomaalida aan maaragtay dabcan dhulkeeda o dhan oo dalxiiska ku wanaagsan inaan bulshada ufududeyno hadduu allaha awoodda la idmo hankeenu aada u sarreeya insha allahu tacaala waxaan jecelnahay inaan ka gungaarno wax walbana wuxuu ku xir waxay ku xiran tahay amniga insha allah amniga hadduu ilaahay inoo adkeeyana waxaa inoo qorshaysan inaan ballaarino barnaamijkeena dalxiiska waa mahadsan tahay ugu dambeyntii min hal su-aal ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo munasar cali iyo maryam cabdulaahi munasar magaalooyin aad maskaxda ku haysa ma jiraan oo aad isdhehi lahayd allailehe waxaa ugu fiicnaan lahayd inaan tago oo aan mar un aan soo arko oo gudaha soomaaliya ka mid a aada u mahadsan tahay way jiraan runtii waxaa maadada juqraafiga ku qaatay inuu dhulbaruhu maro jubbooyinka iyo dabcan areas kismaayo iyo goobeyn inuu maro waxaa niyadda ku hayaa marar badan aan ku fikiraa inaan tegi doono magaalada magaalada xeebeedka goobeyn mar un inay dabcan ay ka suurta gashana waan ka rajeynayaa combanigan dalxiiska ee aadka aadka u qiimaha badan saaxiibkay maxamed maxamed axmed taagan oo wado goobeyn waa waxyaabaha keliya aan hadda aniga ku haminayo inuu combanigan geyo xataa meel kale ma qabsanayo waxaan rabaa keliya inaan arko mar un magaaladaas quruxda badane sawiro ay dad kasoo qaadeen aan sii arkay marka horan aan maadada juqraafiga aan kusoo qaatay halkaa ayaa waxay tahay haligeyga iyo meelaha aan ka hiigsanayo inaan maalin uun tegi doono soomaaliya waana ku rajayn doonaa inay noo sameyn doonaan mar inayna geeyaan kambaniga dalmar soo yahay maryan ayaan jeclahay inaan isla su-aashaas weydiiyo maryan cabdulaahi ee adiguna ma jiraan magaalooyin ka tirsan soomaaliya oo aad isdhehi lahayd oo waa kugu fiicnaan lahayd inaad mar uun soo aragto oo aada booqato
ha waxaa kamid ah sanaag biyo kulule meelo badan baa kamid ah sidii kismaayo oo kaleeto gado waan jeclahay inaad tago meelahaas baydhabo jigjiga meelahaas dhan waan jeclahay inaad tago aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaal kuwaas waxay kala ahaayeen maxamed axmed taagan maryan cabdulaahi cumar iyo munasar cali salaad oo marti igugu ahaa barnaamijka madasha dhallinyarada tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinayay barnaamijka madasha dhallinyarada halkaad kala socoteenna waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade
wacaadna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka waddanka talyaanigan ku bilaabe kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa waxay martigelinaysa habeenkii xalay ah kooxda kubadda cagta ee Roma ciyaartan ayaa waxay ka dhacday gegida San Siro Stadium ee magaalada Milano qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan Keze ayaa gool qurux badan ku daahfuray ciyaarta kadib markii ciyaaryahan Rodriguez uu baalaha bidix kubad uu ka soo dhigay uu shabaqa si quman ula helay ciyaaryahan Keze qaybtii hore hal iyo eber ayaa lagu kala nastay qaybtii dambese markii laisu soo noqday kooxda kubadda cagta ee roma waxay ciyaarta ku soo biirisay ciyaaryahan al-shacraawi ciyaaryahankaasi uu kooxda si wanaagsan uga muuqday islamarkaasina qalqalgelinayay difaaca kooxda kubadda cagta ee similan qalqalkaasi uu abuuray ciyaaryahanku waa laga faa'iidaystay markii dambe uu ciyaaryahan vazio ayaa gool uu ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee similan doonaya inay iska bixiyaan waxa uu ka helay linay dishoote dhexdeeda kubaddaasina shabaqa ayuu la helay kadib markii uu si adag u darbeeyey hase ahaatee ciyaaryahan iguwain ayaa gool qurux badan u saxiixay kooxda kubadda cagta ee similan goolkaasi oo taageerayaasha iyo weliba ciyaartaydu ay u wada dabaaldegeen hase ahaatee waxaa goolkaasi laga diiday kadib markii fiidiyowga caawiya dhexdhexaadayaasha ciyaarta ee loo yaqaano faar uu laga eegay goolkaasi inuu sax yahay inaanu sax ahayn deetana waxaa la xaqiijiyey in goolkaasi uu ahaa gool ofsida sidaasi ayaa lagaga noqday oo hal iyo hal ciyaartooysi ahaatay hase ahaatay sagaashankii daqiiqo markii la gaaray ooba ay islahayd kooxda roma garoo kansasira waxaad kala noqonaysaan ugu yaraan hal dhibic ayaa ciyaaryahan karatone kubad uu u dhigay ciyaaryahan igwain shabaqa la helay sidaasina milano garoonkeeda sansira stadium waa lagu dabaaldegay saddexdii dhibcood ee ugu horreysay horyaalka waddanka talyaaniga ayayna kooxda kubadda cagta ee similan shabaqa la heshay jeebkana ay ku shubatay sidaasi ayaana ciyaartaasi ku soo gabagabowday kulamo adag ayaa waddanka talyaaniga maanta mar kale laisugu soo noqonaya kooxda kubadda cagta inter milan ayaa waxay booqanaysaa bolonia halkaasi ay labada kooxood ku ciyaari doonaan inter milan way daalaadhacaysaa oo horyaalka waddanka talyaaniga ee bilowga ah weli waa ay ludludaysaa waxa ay kooxdu ku sari laadahay ilaa hadda wax guula inay hesho kooxdu laba kulan ayay ciyaartay hal dhibic oo keliya ayayna hesho kulan waa laga badiyey kulanna bareejo ayay sidaasi ku qaadatay oo kooxda kubadda cagta inter milan sanadkan waxaad moodaa in aanay meesha tabar badan ku haynin walow ay lacag badan qarash garaysay kulanka kale ee xiisaha le isna dhacaya waxa uu dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee barma iyo yuventus barma sanadkan ayay mar kale dib ugu soo noqotay horyaalka waddankaasi talyaaniga kooxda kubadda cagta yuventus ciyaaryahan christiano ronaldo weli wax goolama aanu dhalin kooxda barma maadaama ay tahay koox sanadkan uun timid ma suuragal baa in ciyaaryahanku uu sidiisii goolal ka dhaliyo la arki doone sida ay sheekadaasi haddaba noqoto dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddankaasi ee talyaanigana aan idhahday waddanka ingiriiska kulamo adag ayaa maanta mar kale dib lasugu soo noqonaya kooxda kubadda cagta ee leicester city ayaa garoonkeeda kimbower stadium waxay ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee liverpool ciyaartan oo dabcan ciyaar aad u xiiso badana ayaa kooxda kubadda cagta ee liverpool waxa ay horyaalka waddankaasi ku hogaaminaysaa dardar saddex kulan ayay dhalisay iska daa in laga badiyo eh xataa gool lagama dhalin weli waxay la ciyaaraysaa lester la arki doone ciyaaryahan jemi fardi iyo kooxdiisu in ay wax goola ka dhalin karaan kooxda kubadda cagta ee liverpool brighton hof albion oo weli u dabaaldegaysaa guulihii toddobaadkii hore ka soo hoysay kulankii ay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa iyadu waxay martigelinaysaa kooxda fulham chelsea ayaa iyana a f c banmad soo dhoweynaysa crystal balacna southampton ayay la kulmi doontaa everton waxaa garoonkeeda guddisan baa kusoo booqanaysa kooxda kubadda cagta haddersfield town westham united london waxa ay ku martigelinaysaa wolverhampton halka manchester cityna ay caawa ciyaar adag la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee newcastle walow guriga kooxda kubadda cagta ee manchester city lagu ciyaarayo dhinacaaiyo haddii aana jaleeco waddankaasi sbain dhowr kulan ayaa isagana maanta laysugu soo noqon doonaa kooxda kubadda cagta saltivigo atletica madrid ayaa imaanaysa reya valacano atletica bilbao ayay la ciyaaraysaa halka real madrid garoonka bernabeyu ay laganais isku qaban doonaan dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naginta tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgel
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud mascado oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha haatanna sida aad haatanba maqlaysaan waa codka naxariista jannaa ka waraabiya fanaanka cumar nuur cabdulleh iyo heestii star
hagarlii wax qabashada hindiisihii faalada u halceliiska sheekada hanaan socodka laafyaha hagarlii wax qabashada hindiisihii faalada u halceliiska sheekada haddaan caana lagu qabin ammaan hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkee haddaan caana lagu qabin ammaan hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkee waxa kugu habboona habboona istaadi waxa kugu habboona habboona istaadi harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haraadiyo Both chief together, both chief together. waxa kugu habboona habboona istaadi waxa kugu habboona habboona istaadi harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Positive together, positive together. Halirman sidigi halilaad kumaasha bal yaraa hubshiisiyu habla ku ciyaaraan istari istari halirmaan sidigi halilaad kumaasha yaraa hubshiisiyo habla ku ciyaaraan istari istari
codkaasi macaan ee eebe ha u naxariistee cumar nuur cabdulle iyo heesta ister ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwacyo anigoo jacfar kuukaaya dhinaca soo saaristana waa bashiir abikar intaynu idaacadda galabta ku kulmayno waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
hudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay igsanaaye guurwasida geel hilaabaxay hudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay igsanaaye goorwacan higiyo naftaydii adaahibayd ka dhigayo hilbahaygisaafo haweyni dhalaacaye jeygiyo naftaydii adahibayd ka dhigaayo hilbahaygi saafo haweyni dhalaacaye waxa kugu haboona haboona istaagi waxa kugu haboona haboona istaagi